markan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha axmed faarax cali idaaja ayaa inala socodsiinaya
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal siduu qaamuuska af soomaaligu ku tilmaamayo geedka aynu yaaqa u naqaanay waa geed dheer oo aad iyo aad u sal iyo jirid iyo dhex weyn maydhaxdiisa waxaa laga sameeyaa hargo iyo waxyaalo kale midhihiisuna waxay leeyihiin qaabka qulucda buruq la cunana waa leeyihiin haddaba sida muuqata geedkaas ayaa ugu weyn geedaha ay soomaalidu taqaan ee degaanadeeda lagu arko sidaa daraaddeed bay ugu maahmaahday nin geeda tiriyey oo yaaq ka tegey waxba ma tirin ujeeddada shishe ee mahmahduna waxay ina baraysaa markaynu wax tirinayno inaynaan ka tegin amaba aynaan u dambaysiin waxa ugu mudan in loo horraysiiyo soomaalidu sidaynu ognahay aad bay geeda u jeclay maxaa yeelay nolosheeda ayaa ku xirayd wuxuu u ahaa cabbirka hodantooyada qofka iyo tolka guud ahaan taas ayaana markii dambe waxay sabab u noqotay in tilmaamihiisa iyo ammaantiisa ay raggii gebyi ogaa ku tartamaan tartankaas waxaa badanaa ku guulaysan jiray hadba gebyaaga ku tiiqtiiqsada tilmaanta labada rati ee kala ah baarqabka nirgaha dhala iyo awrka gurgur midka lagu magacaabo ee barnaamijkan maanta aan kaga hadli doono reermiyigii hore ee soomaaliyeed ka hor intaan baabuurta iyo iyagu aana isbaran awrka gurgur wuxuu la meel joogay lafdhabarta haddii laga jabo aan laga kicin isaga ayay dhaansan jireen jiilaalka muggay tahay isaga ayay beeraha ama magaalooyinka badan iyo cunno kaleba kaga soo raran jireen isaga ayay ku guuri jireen oo colka kaga baxsan jireen meel kastoo fog oo saymo roobaad inay ku hooreen lagu sheegana isaga ayay manqada ku geysan jireen ariga doonka ah iyo waxarahana fuushan jireen waxdheefka uu awrkaasi u lahaa waxaad ku garan kartaa qodob garsoorkooda ku jiray kaasoo ahaa gaboodfallada qaarkood ninka ay guurtidu ku hesho inay ku xukunto in awrka gurgur laga gowraco sidaasna uu ku waayo waxa uu dhaansado waxa uu ku guuro iyo waxa uu safarrada ku raacaba sidaa darteed bay ka ducaysan jireen maalin maalmaha ka mid ah intay ka faramaraadaan inay u baryootamaan kolbana reero kale ay ugu tagaan gaadiid ceshi marna laga yeelo inta badanse laga diido waa kuwii awrka ugu salsalay allow tuugmahay badin iyo tagoo mar soo noqo tashaa noo dambeeye abaar kasta ha dhacdee awrka gurgur qoyskalii hilbihiisa uma mahdo haariyo walbaa ha la soo gudboonaatee marnaba in la dhuun mudo iyo birta looma quuro waa halkuu maxamed fiin ka lahaa gunta lagama jaro geed hadday gogoshu kuu taadhee guhaad laguma falo ruux hadduu kuu gabood yahaye gurgur lama shidhaysto iyo hashii geela ka irmaana sidaan soo sheegay nin geel ammaanay oo awrka gurgur ka ilduufay wuxuu la meel joogay nin geeda tiriyey oo yaaq ka tegey sidaa daraaddeed bay gabay walba oo meesigaa ku saabsan waxay qayb fiican ka siin jireen awrka gurgur tusaale aan u soo qaato cabdigarayax oo doho iyo ceelgaab ku barbaaray iyo tuduciyo waxtarka awrka gurgur uu ku soo qaaday markuu tirinayay gabayadiisii geela qaarkood gaar ahaan gabayga allow mayaha naga qaadin ku magacowna wuxuu yidhi jiilaal bargaagsaday abaar midaygu dheeraaday marguufkeeda weyn iyo ratigu ma hore weeyaanee asagaa mandada qaada iyo mawga haamaha eh manqadiyo wax loo dhaamiyaa maxasta reerka ahee ayadaa martabadaas leh iyo muune iyo khayre adaa nagu manaysta eh allow mayaha naga qaadin mar kalena intuu taxo saddex iyo toban arrimood oo geelu leeyahay ayuu tuduc ka mida awrka gurgur ku ammaanayaa kuna tilmaamayaa inuu yahay markabka soomaalida wuxuu yidhi isagoo sagaal sano jiray oo saadogeli yeeshay oo wixii la saaraba inuu sida la moodaynin waxba kuma simeen awr ninkii saduu yaqaanaaye markab nimanka soomaaliyeed suubay adigaa leh aan ku xijiyo gabyaa la odhan jiray cabdi hirowle cibaar oo reer hiiraan ahaa kaasoo isna gabaygiisii darajo geel baa leh awrka gurgur iyo waxtarkiisa ku xusay gaar ahaan xilliga ay abaaruhu dhacaan wuxuu yidhi hadduu dawxumaadee abaar daaha laga qaado daraaca kulul cirkoon di'in markay duuya wada haasto duur oonle lagu dhaansado iyo doogsin lagu raaco wax dushiisa lagu keenay baa doonka loo shubaye naftunaguma daahdeen haddaan awrku daadihine markab hawdka noo daaqaya iyo darajo geelbaa leh cabdigaheer ayaa isaguna wuxuu ka mid ahaa raggii sida weyn awrka gurgur u muuneeyey tilmaanta wax dheefkiisana ku dheeraaday tuduc awrkaas ku saabsan oo aad ay soomaalidu isugu weriso kuna jira gabay uu kula hadlay wadaad jeer isku dayey inuu dhaca geela ka waaniyo ayaa wuxuu ahaa magaalada hargeysiya berbera moodka waxa keena oo adari maarsee ka dhigay muranku waa ceebee waa muruq addoonlow ratiga micida waaweyne marka buu adduunyada u yahay macallimow geele nin waliba macnaha loo dhaqduu maanka ku hayaaye muraadkaa ku toos awgayow hay makeekihii nebigu mar haddaynu waxtarka awrka gurgur hadal hayno waxaa lagaba maarmaana inaynan garab marin geeraarkii raago ogaas uu si guud geela ugu ammaanay gaar ahaanna tudaca ugu dambeeya uu si layaab leh ugu tilmaamay awoodda iyo waxdheefka awrka gurgur lagu qabo gaadiidka aan la'aantiis qoys reermiyihii dhaqmi karin abaarahana aanu ka soo doogi karin dhammaadka geeraarka ayuu inagu barayaa waxa awrkaasi uu qaadi kara iyo culayska guradiisa la saaro ee maalinta la geediyo uu dusha u ridan karo dad duunyo iyo saabaanka reerka oo idil wuxuu yidhi garadii waxartii iyo gurboodkii yaryaraa iyo gardhaalay niligtii iyo midka gaadha todhaayi iyo kan gamuuka dareeyiyo gaaleefay mindidiiba intaasaan guradiisa qaar bagaar u dhigaa dhigihii godgodnaa iyo lamadii gedfanayd haddii aan gab ku siiyo oon xargihiisa u giijo asaan heegga ka gooyo galow buu u kacaayo hadduu wiilku gar qaado gurguurtow lama gaaree aaway gaatamihii dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa haynoo jooga waana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo